barnaamijka dhakhtarka weydii ee maantana waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada isku-xidhka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a
toddobaadkanna waxaa igu martiya dhaktar cusmaan cabdi meygaag oo ku takhasusay xanuunka tibida ama qaaxada waxaana su'aalo la xidhiira siyaabaha xanuunkaasi lagu kala qaado iyo sida uu u fidaba weydiinaya qaar ka tirsan dhegaystayaasheenna ha magacayga xawiya shin cali baa la yidhaahdaa inta marka ugu horeysa doctoorka ayaa salaamaya iyo bahda idaacadda kadibna waxaan weydiinaya doctoorka cudurka tibida oo ku dhaca lafaha ma ku dhaca dadka kalagoysayaasha haddii uu ku dhacona maxaa lagu garan karaa calaamadihiisa maxaa ka mid a su-aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeyaan cudurka tb caloolaha maadaama aad doctoorkii aad tahay adigu aad khiro u leedahay tbdu way ku dhacdaa xubin walba oo jirhkeena kamid aha kamid ah lafahana way ku dhacdaa calooshana way ku dhacdaa laakiin tbda asalkeedu saldhigeedu waa sambabka laakiin meel ay dhaaftaa ma jirto mase kolka loo qiyaaso dadka waaweyn iminka cuduradii lafaa ku dhacaye way iska bateen berigii hore waxaa jirtay waxa loo stigmaa jiri jirtoo dadku way ka xishoon jireen t v baan qabaa iminka qofku hadduu romatism ku dhaco amba artritis kale ku dhacdo amba lafuunka xanuun ku dhaco wuxuu odhanayaa t b man qabaa t bda xidhiir badan baynu la leenahay oo waxaynu nahay contactkeeda badan marka iska carriers baynu nahay dadka boqolkiiba toban qof ayuunbaa defacto soo dhaca oo db soo riyataa laakiin maraykanka iyo meel walba markaynu tagno haddii lagaa qaado taski oo lagu eego positive baynu iska noqonaa marka feelaha lagu sawirana waa la iska kaa sii daayaa oo ma tihid cudurkii ma jiro magacayga saddexan waa aamine maxamuud xasan doctoorka waxaan weydiinayaa hooyada uurka leh ee qabto xanuunka tibeyda miyay u gudbin kartaa ilmaha ay ku sido caloosha hooyada uurka le ee tbda qabtaa way nuujin kartaa ilmaheeda naasku waxa weeyaan camuur ilaahiye ah ilaahay difaac badan buu ubadka u geliyey waxa weeyaan waxa ugu wanaagsan ee uu jaqaa waa naaska hooyada inta badanna xigmad ilaahiyaa buu ilaahay ku kala ilaaliyaa boqolkiiba sagaashan iyo wax ka badan waxba kama qaadaan midda kale hooyadu marka dawada loo bilaabo ay laba wiig qaadato cid ilmaheedana ma qaadiso cid kalena ma qaadiso ta kale tbdu noocyadeeda badan midun baa contagiousa oo la kala qaadaa oo la fidiyaa waa tabsanbabka ee ay tahay smear positive ku jiro ee candhuuftu bugto ta kale sanbabka ee aanan candhuuftu bukin xataa lama kala qaado waa maxamed xuseen haara dhakhtarka su-aasha weydiinaya waxa calooleedka aftaamaha lagu fahmi karo iyo waxa ay walaalaha yihiin oo ay faamilga wadaagaan t b da waxaan u qaybinaa waxa la yidhaahdo pulmonary t b iyo extra pulmonary t b extra pulmonary t b calooleedkaa kamid a qanjahaa kamid a lafaha kamid a waxaa kamid a taska xiniyaha kamid a makaankaa kamid a meelo badan oo jirka abaa kamid a extra pulmonaryga e b t b da waxa la yidhahdo taasi marka t b xelooda loo yimaado meelo badan bay symptomska amba calaamaduhu ay isu ekaadaan marka waa wax ka adag tan pulmonaryga oo beerkaa markaa la baadaa differential diagnosis waxa la yidhahdaa jira beerku markaa noqon karaa dibiradan calooshu waxay noqon kartaa dhiig baa la qaadaa dhiigagaasu iyaga qudheedu specific maaha oo wax lagu tiirsanaan kara maaha inta badan boqolkiiba konton way kuugu hagaagi kartaa kuugumana hagaagi karto marka waxaa jirta waxyaabo badan oo lagu kala saaro inay wixii tibi caleeloa tahay amba ultrason baa lasoo saaraya amba beerkaa lasoo sawiraya amba biyaha ku jira waxaasoo dhan waxaa keenaya beer kugu keenaya wadna xanuun kugu keenaya tibacaleedood keenayaan marka differential diagnosis waa in la kala saaraa finally waxaana kaloo iyada jirta marka laguso lasoo daalo ee dawo kala shaqayn weydo tibacalooda iyaduna dawadii tbda shaqayso saasaa iyaduna lagu diagnose karay ha magacayga xawiya shincali baa la yidhaahdaa doctor asmaan waxaan weydiinaya tiibida doctor ku dhacda calooshu yani inflation si ma la yeelan kartaa gaaska tiibi waa maya waa kale laba cudurood kala duwan totally waa kale laba cudurood kala duwan labadu mar way ku wada dhici karaan caloosha iyo gastridu laakiin waa etiologically waa laba cudur la miduba qola yahay way ku kulmi karaan sa qofka aamine maxamuud xasan waxaan doctoorka weydiinayaa haddii qof qaba xanuunka tiibeyda uu igula nool yahay guriga sidaa doctoore uga gaashaaman karaa inuusan xanuunkaasi iisoo gudbin hadda t b du waxaa la yidhahdaa waa airborne disease dabaysha ayaa ka qaata waana mycobacteria tuberculosis cox ninkii la odhan jiray germanka ahaa ayaa kun iyo sideed boqol iyo labiyo sideetankii besalaigan helay iyadoo dadka uu deexun oon dawo lahayn yahay meel walba adduunyada marka t b da wuxun baa lagu kala qaadaa qofka t b qaba ee qufacaya ee night swits leh ee tingo-aya ee aan cuntada cunayn muddo saddex bilooda horta calaamadaha lagu gartaa sideedaba waa taas marka waxa weeyaan fidintiisuna waa ku qufaca wadahadalka ku neebsiga kuhindhisada canduuftoo meel xun lagu tufay oo ay dabeede qaaday dadkii sanka inta ugelisay iyadana ay dhiiggii raacday blood streamkii uu midka halkaas sambabka ku tegay saldhiga t b aasaasigii waa sambabka weeyaan marka ka hortagiis waxa weeyaan marka qofka la arko saddex bilood in saddex wiig iyo wixii ka badan inuu qufacayo persistent cough uu leeyahay am night sweat na uu leeyahay habeenkii dhididayo qofkuna uu tingo-ayo cuntadana aanu saani u qaadanayn in loo geeyo dhakhtarada oo la baadho oo number one candhuufta la baadho sputumka la baaro marka hadday positive noqoto qofkii waa in dawada loo bilaabaa waa in dadkii muddo wakti ah intuu dawadu laba wiig saddex wiig qaadanayo laga aysaloodgeeyaa dadkii oo aanu dadkii ku dhex noolaan aanu wax la cunin soomaaliduna way iska dhaqankeena wuu iska yara adagiyo waxaaday batrayo gooni wuxuu waabu kugu xanaaqayaa war miyaan fataraysanay buu kaoranay sheekaya meel kalu ka bilaabayaa dee waxaaba laga yaabaa inuu cilaaqaadkii noo burburo dhegaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii toddobaadkan uu marti ugu ahaa doctor cusmaan cabdi meygaag oo ku takhasusay xanuunka qaaxada ama t b da waa naga intaas intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaan t b da kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
dhakhtarka weydii oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiisa waxa uu ka mid yahay barnaamijyada isku xidhka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a